wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan bisha oktoobar waxay qaramada midoobay u astaysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku kansarka naasku wuxuu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ku dhacaa dumarka inkasta oo boqolkiiba hal ka mida ragga lagu arko xanuunkaasi waxaanu ku badan yahay haweenka da-doodu ka bilaabanto afartan jir iyo wixii ka weyn balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da-doodu ka yar tahay afartan jir waxaana laysku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da kasta inkasta oo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka haddana cilmi baadhisaha ilaa haatan la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalado ay ka mid yihiin hidasidaha tusaale ahaan qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka waxaa kale oo ka mida inflammation amaba caabuq ku yimaada jidhka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka doctor guddoon aadan cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo kansarka naasaha ku dhacaa raggii dumarkaba ku dhacaa laakiin marka loo eego dumarka ayuu aada ugaga badan yahay kansarka naasa waxa weeyaan naaska oo salkiisi ama unugyadiisii ay isbedel ku imaadaan isbedelkaasi oo koriin sameynaya koriinkaasoo ah aada u deg deg ah markaa waxaa la ohan karaa waxaa jirta kansar naasaha ah haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arka calaamadaha aad adigu qof ahaan shaqsi ahaan aad isaga shakiyi kartid intaanad dhakhtar gaadhin muxuu waxaa jirta waxa la yidhaahdo adigu qiimeynaad ku sameyn kartid naaskaaga wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniinoo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel aan markii hore aana ku jirin jirkaaga haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay haddaad aragtid iyadoo sida maaragtay liinmacaanta oo kale dhibcadhibca iyo dadalool saas oo kale naaskaaga liinmacaan liinmacaan oo kale u ekaanayo liinmacaanta waxa leeda daloola yaryar godadkaas oo kale shayb ah marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya haddaad kalood aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kala oo isbedel ku yimaada haddaad aragtid haddaad aragtid qolof iyo nabar uu sameynayo casaan uu sameynayo waxyaabahaasoo dhan oo waxyaabahaad ka shanki kartid ana dhakhtarna u raadsan kartid doctor guddoon aadan waxaa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari kara xanuunka combyuter waa lagu baari karaa sawir waa lagu baari karaa biopsy wax la yidhahdo ama hilib inta laga qaado shaybaar lagu sameeyana waa lagu baari karaa dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo doctor guddoon ayaa ka jawaabaysa kahortag waxaa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogay xaaladaha waxay jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka fakeri karo xaaladahaas maxay waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hiddo wadaagtaan qof ka midii uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar una kugu dhacay waad ka shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco haddii aad da-daada markay aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay waad ka shakin kartaa haddaanad weligaaba aanad dhalin oona qof aan dhalin aad tahay waxyaabaha markaad isku aragtid kansarka naasaha waad iska shakin kartaa dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagu waa lagula tacaali karaa warbixina hay-adda qaramada midoobay ee w h oo soo saartay sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan lix boqol iyo toddobaatan kun oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca marwa faadimo siciid ibraahim waxaa xanuunkan laga helay saddex sannadood ka hor markii ay ka war heshay heerka xanuunka kansarka waxaana uu marayay darajada labaad balse may jirin wax xanuun ah oo ay jidhkeeda ka dareemaysay sida ay v o eda u sheegtay waata faadimo siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mida naasaheeda uu kansarku ku dhacay sahraay horta wax allo wax aan anigu isku arkay may jirin waan caafimaad qabay waan shaqaysanayey waan dhoofaayey cuntadaan doonayaan iska cunaayey madax ima xanuunin meel ima xanuunin xitaa dhakhtarka de wax kale umaan tegino hooyada xanuunsatay baan dubageeyey iyadaan doonaya inaan soo baadho markii aan tegeyna maxaa ahayd intuu iyadu uu dhiig iyo wixii laga qaaday ay aanu sugaynay un baan sidhi un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa gurige adna physical checkupkaagi iska soo qaado markaa checkup caadiya unbaan anigu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin waatay markii xanuunka lagaa helay maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday sidaan kuu sheegay horta anigu waxba maan isku ogeyn waxaan isku arkeen dhakhtaradii markaan ku yidhi checkup baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay deetna igu tiri saddex lambaa kuugu soo baxay deetna waxay tiri mama garaam aan kugu aan beritoo ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay saddexdan lamb markii la isaaray maxaa ahayd mamogramkii haddana tidhi ultrasoundkuna waan samaynayn ultrasoundkina way samaysay dotor waxay tidhi horta saddexdan lamp ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo iminkaan kuu sheegayaa waa cancer labada kale laakiin ma hubo biopsy baan samaynaynaa marka biopsiguna waxa weyan kan intaa irbadda la geliyo deetna hilib yar maxaa ahayd laga soo gooyo naaska tii markii la sameeyeyna waxa ay ogaadeen inay labada kalena ay yihiin marka waxay tihi saddexduba way yihiin waa inaa si deg dega lagu qalo runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdin leh marka waa naxay waan yaabay waan fajacay xitaa anigu anaa gurigii tegay haddana dub isku baadhay oo eegay haddana waxbababa arkiba waaye waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba dee dabeetana waxaan idhi waayahay dabeetana adugu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideyda kale horta facsiyo fara badan layga qaadayay markii dambe maxaa hayd waa lay qalay toddoba saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas qaliinka marka runtii mabaan maan doondoonin xal kale iyo wax kale ee markay ku yidhaaheen saddexduba waxa weeyaan cancer baan idhi naaska gebigiisaba hal la wada gooyo marka isaga iyo agagaarkiisii iyo wixiisii oo dhan oo maxaa ahayd de markaasa deetan dawooyinkii la ii bilaabay faadimo ilaa hadda waaye aragnimadii aad ka dhaxashay muddadii xanuunkaasi aada la tacaalaysay maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso amaba aada yarayso iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarku ku dhacaa inuu ku dadaalo wallaahi sahraay horta wax waliba markuu adiga kugu dhaco unbaa dabeetana aada akhriyaysaa buug kasta googleow buugow magaziney everything meel kasta oo cancer lagu sheegayaba waad akhriyaysaa markuu weliba kugu cusub yahay dabeetana maxaa ahayd waxaad ogaanaysaa cuntadiisa cuntada u baahan yahay waxaad joojinaysaa waxa igu iigu darnayd markaa la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid ana aad iyo aad baan chocolatka u jeclaa problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaan buu u baahan yahay marka waa inaad balanskii heshid in yar inaad cuntid si uu de maxaa hayd jirkaagu de u helo enerjigii haddii kale de wadnaha ku dhacaya marka waxa weeyaan inaad de aad isla eegtid oo aad macaan fara badanna cunin laakiin in haddana jirkaagu ku shaqaynayo aada cuntid cuntada hilibka hilibka waa kala laba ka aada dabadda yaallo waad garanaysaanoo de maxaa ahayd cunto iyo raashin iyo waxaasaa inta badan la siiyaa feed wax la yidhaahbaa la siiyaa keenu laakiin waa geeda cun marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabadda isagoo sidaa uu yahay haddana waxaa dhaxaatiirta igu yidhaaheen isagoo organic oon ognahay inaad organic meat aada helaysid hilib organica aada helaysid haddana ha isku badinin markaa adigu maxaahayd haddaan wiigii mar aan in yar yaro taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhergo hilibka adigu waa bisha ama waa wiiga digaaga baa fiican laakiin digaagiina problemka uu isaguna uu leeyahay estrajinka ku badan mid ka mid a hormoonada jidhka marka isaga laftarkiisa waa in isagoo caafimaad aad ka helaysa haddana markaad kansarka aad leedahay iskuma badinaysid digaagii waa inaad iska ilaalisid waxa ugu fiican waxa weeyaan khudradda khudradana weliba midda caadiga ah inaku khudradba ma naqaano inaku khudradda malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada laakiin waxaa la doonayaa greens maxaa kuwa midabayada leh imaka barbarooniga oo kale akhtarka oo keliya maaha ka casaanka ah ka huruudda ah spinajka broccoliga collyflower adigu khudradaha fara badan ee vegetables-ka ah inaa la cuno waa loo baahan yahay tamaric tamarico waa huruudda naturaalka ah maaha huruudan yaryaree wax lagu dardare wejiga ayn marsanno huruudda caadigaa inta badan waxaad ka helaysaan amazon oo aad ka dalban kartaan carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiioo dee dukaamada dabeeciga ay taalo huruudda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah waayo filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kale bay u noqotaa cambashooga cambashoogu kansarka wuxu u yahay dawo cajaayiba rumaankeenna canabka tufaaxa liinta waxaasoo dhami aad iyo aad bay ugu fiican yihiin jirhkaaga iyo difaacaba marka waxaad baran biinska ama faasuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo muxuu ahaa arabakida waxa garowga waxaasoo dhami waxa weeyaan excellent jirhkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin waxaan also aan ogaaday exerciseka exerciseka socodka inuu muhiim yahay aad iyo aada u muhiim yahay waa gartay maxay tahay taladaad usoo jeedinayso dumarka kale ee soomaalidayna dhagaysanaya
waxa aan kula talin lahaa dumarka number oneka horta inaku xanuunka waana qarsanaa kansarka waxa weeyaan xanuunka aanaad ogaaneyn ilaa uu dhulka kusoo dhigo maalinta aad ogaatid waxawey maalintu dhulka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn waa stage four markuu gaadho stage four markuu gaadho waxaweya markuu xanuunkiisii uu ku daarayo inta kale laakiin wuu ku cunaya wuu ku cunayaa ma ogaanaysid stage one and stage two midna maba ogaanaysid jirhkaaga wax ka bedelmiya ma xanuunsanaysid madax xanuun ma yeelanaysid wax alla waxaad yeelanaysaa ma jirto saddex markuu stage three uu gaadho weyaan markaa aa laga yaabaa inaad maxaahayd jirhkaaga wax ka dareentid foorkana waa markuu dhulka kugu soo ridaayaba marka waxaa loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo ka hortagu waa maxay adigoo labaatan jira soddon jira waa inaad isbaadhid haddii aanad hiddo u lahayn oo aanu faamiligaaga cidina aanu ku dhicinna markaad afartan jir gaadhid ama menoposka markaad geshid ee uu ka joogsado dhiigu maalintaas waxa wey maalinta xanuun oo dhamiba uu maxaahay dumarka u yimaado marka waxa loo baahan yahay inaad memogramka aada sasaartid inaad isbaadhid waa khasbiya guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegeynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha oktoobar oo qaramada midoobay u astaysay sanad kasta in la xuso islamarkaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo sida lagu baadhi karo iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco barnaamijkii waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo